asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kheerta qiimaha laha waddannaga dhexsidhay meel kasta oo dal iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga ee somali diaspora news dot com kula soo dhawaada war ruuxii dal iyo dibadba aydi ka helnay habeenkan caawa warkana waxaa si wada jiro idinku soo tubinaya maxmed xasan daacad iyo yuusuf maxamed ismaaciil qodobada warka wasilada jamhuuriyadda somalilan ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax ayaa maanta ka hadlay soo dhoweyntii loo sameeyey garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale waxaanu maamulka puntland ugu baaqay inay faraha kala baxaan arrimaha xuduudaha somalilan gudoomiyihii ururkii rays ee la midoobe xisbi xaakimka kulmiya xasan maxamed cali gaafadhi ayaa maanta xaflad uu ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ku cadeeyey in laga bilaabo maanta uu u sharaxan yahay jegada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga taladahaya ee kulmiye guddidii xukuumadda somalilan ka socday ee socdaalka ku tegayay qaarada yurub ayaa gaadhay dalka ethoobiya waxaanay kulana halkaa kula qaateen safiirka somalilan u fadhiya halkaasi iyo saraakiil sare oo ka tirsan safaaradda somalilan ee magaalada adis ababa madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta isla waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay safiirka sacuudiga u fadhihi doona magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh ayaa toddobaad kadib kusoo guryo noqday magaalada muqdisho kadib safar muddo toddobaad qaatay oo ugu maqnaa magaalada kismaayo ee xarunta gob jubbada hoose ingiriiska oo ku celiyey inay muwaadiniintooda uga digto u socdaalidda soomaaliya oo ay somalilan ku jirto dagaal xoogan oo ka socda duleedka magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan akhyaarta qiimaalaha wadanaga la xidhiidha intaasi waa wararkayga oo kooban haatan kusoo dhowaada warkii oo fidsan gudsimaha gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax ayaa maanta ka hadlay soo dhoweyntii loo sameeyey garaad jaamac garaad salabaan maamulka puntland ugu baaqay inay faraha kala baxaan arrimaha bariga somalilan isagoo shacabka ku nool gobolada sool iyo sanaag barina ugu baaqay inay dadkooda wax la qaybsadaan si dowladdu ugu samaysa ayaa uu yidhi mashaariic horumarineed fafaahinta warkaas waxaa inoo hayaa yuusuf maxamed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ayaa hadalkan ka sheegay maruu maanta uu warramayay warbaahinta mudane baashe maxamed faarax waxa uu ugu horreyn ka hadlay imaatinka garad jaamac garad ismaaciil ducaal isagoo u mahadnaqay bulshada caasimada hargeysa ee sida miisaan kale u soo dhoweeyey garaadka
dee waxaan u aragnaa wax wanaagsan waxa weeye garaadku wuxuu kusoo noqday dalkiisibuu kusoo noqday garaad miisaan la weeye aada iyo aadna waxaan ugu faraxsannahay inuu isaga iyo raggii la socdayba ay yimaadeen si fiicanna loogu soo dhoweeyey oo la tusay kalkacayl somalilan u qabto gobolada bariga soo dhaweyn xaddhaafa ayaa shalay loo sameeyey aada iyo aad baanan ugu faraxsannahay waxaanuna mahad usoo jeedinaynaa waxa weeye shacabka somalilan weliba shacabka degan hargeysa sida sharafta iyo karaamada leh ay usoo dhoweeyeen garaadka iyo wafdigii la socday mudane baashe maxamed faarax waxaa kaloo uu ka hadlay wadahadallo u socda xukuumadda somalilan iyo siyaasiga cali khaliif galeydh waxaanu sheegay in shaksi kastoo somalilan u dhashay ay waajib tahay in lala hadlo waxa weeye dee hadalladu waa waa wada socdaan waxa weeye inagu nin kasta oo somalilan oo u dhashay waajib waxaynu leenahay inaynu la hadalno soo dhaweyno wada hadallo markaa de xiriirkaa waa la sheegay inuu jiro oo wadahadalla ay socdaan horena way u socdeen oo wadahadalladu waska way socdeen oo dadku waa dadkeeni waxaa mabaadi un baa lagu kala duwan yahay laakiin waa dad wada dhasho waa dad isku wada deegaana marka wax alla wixii wadahadalana way sii soconayaan waxaanu rajaynaynaan in garaadyo kale iyo dad kalena sida garaad jaamac oo kale iyaguna ay yimaadaan oo ogaadaan ruux meeshani inay tahay dalkoodii dadkoodii inay tahay sidaasaanu aada iyo aada ugu rajeynayna kuwa kalena ila- inay yimaadaan ayaanu rajeynaynaa haddii ilaahay yidhaaho gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu waxa kale oo uu maamul goboleedka puntland ugu baaqay inay faraha kala baxaan arrimaha somalilan waxaanu ammaan u diray ciidamada qaranka oo goob kasta oo ay tagaan si nabadgelyaha ku gaadha waxa weeye dee qofku wuxuu doonaya waa odhan karaa puntland way ogyihiin dalkan inuu yahay dal somaliland ama tale xatag ama eh, laasqore ha noqoto waxa weeye sanadkana waxay noqonaysaa sanadkii wadooyinka iyo maamul fidinta waxa weeye tanna waxay tusaysaa eh, ciidamadu taleex bay tageen eh, may qabsaneen waxa weeye dalkoodii bay tageen xaq bayna uleeyihiin meel kasta oo xuduudda somaliland waa la tegaya marka eh, dee puntland waa ku kardaran tahay inay jiraaho maxaa loo tegay eh, taleex Eh, nasiib wanaag waxaan u hambalyanayaa ciidamada qaranka somaliland Eh, iyagu markay taleex yimaadeen wixii ka dhacay dee waa waad ogeydeen waxa weeye se ciidamada somaliland waxaan ku hambalyanaynaa waxa weeye meel kastay tagaan waxay u tagaan nabadgelyo Eh, qof ay xariir gaarsiiyeen iyo qof ay waxyeeleen ma jirto marka puntland iyadu markay tagtay eh, waxay doonayaan ku tagtay wixii ka dhacay wayna ogeen ciidamada somalilandna eh, w- eh, nabadgelya ku nabadgelyana kaga soo baxeen meel kastoo xuduudkaana waa la tegayaa Eh, wax lala yaabana maaha meel la qabsadayna maaha waxa weeye xuduud bay leedahay xuduudduna waa meel mucayin oo la yaqaan gudoomiyihii ururkii rays ee la midoobay xisbiga talada dalka haya ee kulmiya xasan maxamed eh, cali gaafadhi ayaa xafladu maanta ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ku cadeeyey in laga bilaabo maanta uu u sharaxan yahay jegada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye xasan maxamed cali xasan kaafaadhi waxa uu sheegay in ururkii rays uu la soo galay xisbiga kulmiye sagaashan kun oo code isla markaana uu ku doonayo in uu masabyo kaga helo isagoo intaas ku ladhay inaanu jawaab ku filan u hayn inuu isagu iska dhex fadhiyo xisbiga kulmiye oo aanu wax saamayn ah ku yeelan bad dhinacyo badan taabanaysay oo uu halkaa ka jeediyey xasan kaafaadhi ayaa waxa uu qoreyn hadalkiisa ku bilaabay waxaanu ku heshiinay waxaanu guri qabno inaanu ku muujinno shirweynaha ku muujinno sidaa ula socotaan shirweynahaasu muddo sanad iyo dheeraada ayuu dib u dhacayey oo dib u riixmayey ilaa maantana waxaan ognahay inaynu soo gaadhnay eh, wafti sanad iyo laba bilood laga taagan yahay xilligiisii uu ahaa inuu qabsoomo Eh, muddadiina ilaa hadda aanay cayinayn inkastoo aan filayo inay foodayna kusoo haysto Eh, waxay noqotay xisbigii aanu shirweynihii aanu sugaynay inuu ku soo gebagabeebo in hoggaanka iyo u dhoweynta meel fadhiisato inay yahaan shanta sannadood soo socotana ha inoo xidhnaado xus ha inoo xidhnaado arrinkaas waa arrin aanu filaynay meeshana la-eg sharci ahaanna bannaan ma aha anigu haddaan xasanahay habeenkii go-aankaa la gaadhay subaxnimadeediiba hoggaanka waanu saragnay iyo guddoomiyaha waxaan ku idhi arrinkaas waa arrin khalada mana qabato meesha ma dhaacsani qof ahaanna waan ka soo horjeedaa hankaygana waan leeyahay kiina waa kaa aan maanta la taaganahay arrinkaas hindisuu ahaa dadku wax badan bay isweydiinayaan dadka qaar baa go-aan u haysta go-aan maaha waa hindisa ay cidi ay soo jeedisay waana wax la diidi karaa waana wax la yeeli karaa laakiin waxaa ka xaasila sharci uu dhabarka ku hayaa ma jirto shirweynuhu waa hay-ad dastuuriya oo sharci ah oo leh acmaal sugan oo ay tahay inuu fuliyo acmaashaa waxaa ka mid ah in la isdoorto oo hoggaanka xisbiga iyo dhismaha xisbiga laisku doorto golihiisa dhexe lagu doorto wuu taagan yahay cid taabjin kartaana ma jirto cid go-aan ka gaadhi kartaa dabadda ku soo dhammayn kartaana ma jirto sidiisiibuu u leeyahay laakiin waxaa halkaa maalintaa lagaga dhawaaqay waa hindise dadka yay ugu dhicin inay tahay go-aan haddii ay go-aan tahay looma baahna dadku inuu ceergaabo ka yimaado ama laafcaanood ka yimaado ama saylac ka yimaado ama inta udhaxaysa intaa uu ka yimaado oo laba maalmood halkan yimaado oo dabeedna uu hindisaha gacanta u taago looma baahnaadin haddii waxaas uu go-aan yahay laakiin waxa weeye dadku codkoodii bay leeyihiin hoggaankoodii inay xaq ileeyihiin sababta shirweynaha ay u imanayaanna waxa weeyaan inay ku doortaan hogaankooda siyaasiga ah ee muddadaa maxaanku rahdaa labada shirweyne udhexaysa taasaana ay tahay in madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waraaqihiisa aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda sacuudiga u fadhihi doona magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya garaam binu sayid binu garaam madaxweynaha ayaa safiirka ku qaabilay aqalka madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaanu kala hadlay danjiraha sidii loo xoojin lahaa xidhiirka iyo iskaashiga labada dal waa sacuudiga iyo soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay taageerada dowladda sacuudiga ay siiso dowladda soomaaliya waxaanu ku ammaanay dowladda sacuudiga inay maangelyo siisay soomaali badan oo dadkaasi qaxoonti ku jooga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyre usal oo saxaafadda la hadleeyey kulanka kadib garaam binu sayid birogram safiirka cusub ee dalka sacuudiga ee soomaaliya ayaa madaxweynaha soomaaliya uga mahad celiyey aqbalaada safiirnimadiisa wuxuuna tilmaamay in dowladda sacuudiga ay ka go-an tahay inay taageerto dowladda iyo dadka soomaaliyeed dowladda ingiriiska ayaa mar kale ku celisay digniintii amni ee ay ka gudbisay somalilan islamarkaana sheegtay in magaalooyinka hargeysa iyo berbera loo tegi karo oo keliya arrimo muhiim ah qoraal uu toddobiyo tobankii bishan abriil soo saaray xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka ingiriiska ee loo soo gaabiyo h c o ayaa waxa uu muwaadiniintooda uga digay socdaalada ay ku tegi karaan soomaaliya oo dhan oo ay somalilan ku jirto waxaana qoraalka lagu yidhi xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka waxa uu ku talinayaa inaan loo socdaalin soomaaliya oo ay somalilan ku jirto marka laga reebo magaalooyinka hargeysa iyo berbera oo xafiisku ku talinayo in loo tegi karo uun safarada muhiimka ah waxaa kale oo uu qoraalkaasi intaas sii raaciyey muwaadin kasta oo ingiriis oo ku sugan dhulka soomaaliya oo uu xafiiska f c o socdaalkooda ka digayo waa in ay ka baxaan muwaadin kasta oo ingiriis ah oo hargeysiya berberajo aan u joogin socdaallo muhiim ahina waa inay ka baxaan ingiriisku wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay inay argagixisadu qorsheynayso weeraro ka dhan ah danaha reer galbeedka ee somalilan si kastaba ha haatee arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan safiirka wasiirka africa u qaabilsan ingiriiska mark simons uu sheegay in ay somalilan ka soo reebayaan marka laga soo saarayo digniinaha dhinaca ammaanka guud ahaanba wixii laisku oran jiray soomaaliya waro hordhaca oo ay helaysa shabakada caalamiga somalidesprnews.com ayaa sheegaya in haatan dagaal xoogani uu ka soconayo dureedka magaalada buuraburde ee gobolka hiiraan ee soomaaliya waxaana uu dagaalkan u dhexeeya ciidamo tabacsan dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo xoogaga kasoo horjeeda ee al-shabaab ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkan laakiin sida ilawareedyo kala gedisan ay xaqiijinayaan khasaaraha ayaa u badan dhinacyadii dagaalamayey sida laga warqabo magaalada buraburde ayaa dhowaan waxaa laga saaray al-shabaab iyadoo oo kadib markii laga saaray ay go-doomiyeen magaalada oo ay u diideen in ay waxna galaan waxna ka baxaan ugu dambaystiina ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta dib ugu noqday magaalada muqdisho kadib markii uu toddobaad ku dhowaad shirar iyo kulamo kala duwan ku lahaa magaalada kismaayo ee xarunta amulka jubba kulankan oo uu la qaatay odayaasha iyo qeybaha bulshada ayaa lagaga hadlayay dib u heshiisiin dhammaystiran oo la dhex dhigo beelaha wadadega goboladaasi qaar ka mid ah dhinacyada isku haya arrinta kismaayo ayaa sheegay in heshiisyada uu ra-iisul wasaaruhu ka hadlayay aysan qeyb ka ahayn waxaanay intaas raaciyeen inaan laga qeybgelin shirka dib u heshiisiinta ee uu ra-iisul wasaaruhu ka furay magaalada kismaayo dhinaca kale waxaa ilaa hadda aan cadayn halka ay ku dambeysay ismariwaagii u dhexeeyey maamulka jubba iyo dowladda dhexe ee ku aadanaa maamulka dekadda iyo madaarka magaalada kismaayo dhinaca kalena igaad waxa ay ku hanjabtay in tallaabo laga qaadi doono ciddii ka hor timaada hanaanka nabadda ee soomaaliya akhyaarta qiimaha daawada nagala xidhiidha ay guud ahaan intaa waxaanu kusoo ilaxiraynaa warar wixii taliya dibadda aydi ka henay habeenkan caawa warkana waxaa sii wada jiray kusoo tubinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacada warkan ka xigay intaynu iskugu imanayno waxaan idinkaga tegayaa codadka la yaab kale ee sahre caydiid waa heestii hablaha gaaroodii waa ereyadii codkii iyo laxankii sahre caydiid
babuurkaka kaadeen wiigunti soo xidho gulaysawa laalayaal dadigaroode guyan badan oo la marin babuurkaka kaadeen wiigunti soo xidho gulaysawa laalayaal Yeah. hablaha gaaroodiyo gacanka israacayeen gacmayswada haysayo kishaaduga loo kaco gulaysa waa laalayaal hablaha gaaroodiyo gacanka israacayeen gacmayswada haysayo kishaaduga loo kaco gulaysa waa laalayaal heesta loogu talagalay waxaa wadada cad magaceeduna yahay hablaha gaaroodi erayadii laxdii iyo weliba codka sahracaydi muusikadii iyo duubistii maxamed weerow dalka howlan
guud ahaan dalkeena iyo garoodii hore umaru wadooyin sirafgalan kuwiigu baabiyo gulaysta waa laalayaal gudahaan dalkeena iyo garoodii hore umaru wadooyin sirafgalan